waay tallaabadani waa wa waa tallaabo muhiima weeyaan sidaad u ogtahay baa haarun soomaaliya dhibaatooyin badan baa horyaala waxaa horyaala waxaa la yidhaha maaragtay deficit waxaa nabadgelyada oon dhammayn waddankoo kala qaybsan resourceski oo yar laakiin ta ugu weyn ee maanta soomaaliya haysataa kuwaasoo dhan way wada wen yihiin ta ugu weyn amba kuwa ugu waaweyn kamid ee soomaaliya haysataa waxa weeye inuuna jirin man power ku filan soomaaliya sidii hore loogu wadi lahaa marka sidii wal ee loo keeni karo man power waddankaa waxtara oo wax ku soo kordhiyaba waxay la tahay inay tahay ra'yi fiican waaya tallaabadani dabcan waa arrin ay ku kala duwan yihiin soomaalida qaarkeed marka maxay ku xun tahay maxay ku wanaagsan tahay ma wa waa sax baa tahay horta soomaali iyo iyo ummad walwalba meel isku wada raacdaa ma jirto waa lagu kala duwanaan karaa ra'yiga waxay ku fiican tahay waxa weeye waxaa lagu soo kordhiyey soomaaliya garasho iyo tacliin iyo iyo experience oo dad kale keeni kara oo hore u marin karta waddanka waa waxyaabaha ay ku fiican tahay waxyaabaha hadday wax wax ay ku xun tahay la jiro dee wax waddanka haddii la kala qaybsan yahay kala qayb kala qaybsanaantu ma in lasii kordhiyaa ma fiicna laakiin anigu uma arko maanta halkaan joogno ay soomaaliya marayso in ay qof ajnabi oo la keeno oo khabiir u ah amuuraha bankiga amba amuuro kale inay inay ra'yi xun tahay anigu uma uma haysto waa garta dadka ka soo hor jeeda arrintan laba qodob baa ugu waaweyn waxyaabaha ay ku doodayaan midi waxa weeyaan miyaa la waayay qof soomaaliya oo shaqadan qaban kara jawaabtaada way way adag tahay way way way way yar yihiin dad soomaaliya oo qaban kara laakiin lama waayin qof soomaaliya oo qaban kara ogow mar walba dadka soomaalida oo wax keli bilmetel kaba soo qabo tambaanka dadka soomaalida ee qaban kara shaqadan ee la ogyahay inay qaban karaan oo kuwa kuwa ajnabiga ee wanaagsan lamid a maybe inayna soo doonan ayna ayna rabina inay qabtaan shaqadan environmentka lagu shaqaynaya environment dib yar maaha marka mar wal oo shaqa la doonayaba qofka soomaaliga ee ugu fiican amba kuwa ugu fiican ka mid a ee mar walba lama helo laakiin soomaali badan baa apply garaysay waxaa waxaa la sameeyey guddi guddidaasi waxay ahaayeen guddi soomaaliya hal qof oo kale oo ajnabi ah ku jiray oo oo ahaan jiray banka kenya ka shaqayn jiray dee wixii ay soo gooyeen baa lagu soconaya qodobka kale ku doodayaan waxa weeyaan arrimaha maaliyadda ee waddanka siiba meel xasaasiya sida bankiga waxay ku fiican tahay sirtiisa iyo xogtiisa inay soomaalida gacanta ugu jirto jawaabtaada dadka professionalka adduunka oo dhan organizationka ay u shaqeeyaan ayay mar walba iyo waddanka ay u shaqeeyaan ayay daacad wax qarsoomi kara oo banka lagu samayn karaana oo badani anigu waxaan ahaan jiray governorka ma jiro banka waxa ugu muhiim uu haystaa waxa weeye lacagta ummadda uu ilaaliyo iyo balance sheetkiisa mar walba la ogaado dhaqaalaha waddanku halkuu marayo monitory valuegiisa uu yahay labadaasina wax la qarin kara maaha waa wax lala sheergareeyo i m f ta wax lala sheergareeyo cabinetka soomaaliya wax madaxweynuhu og yahay wax jaraa'idkana la siin kara weyn marka ma garan karo maybe way iga maqan tahay weliba khaasatan halkuu maraayo maanta halkuu maraayo soomaaliya ay marayso wax siroo waaweyn oo la qarin karo oo taallaa meesha ma jiro waxaa loo baahan yahay waxa weeye in la dhiso institutionkii in sare loo qaado in siqada dadka ajnabiga ah iyo dadka soomaalidaaba dib loo soo celiyo in hore loo mariyo ayaa ayaa hadda muhiima ma garan karo haddii aad specific aada haysana aniguoo ahaa governorka ma fakeri karo laakiin haddii aad specific jiraan oo secret ay jiraan aanan ka warqabin waa in laga shaqeeyo waa garta waxaa jira xilligan aynu ku jirno waddanka waad la socotaa guddoomiye banki oo kasta oo la keeno soomaali iyo ajnebi midkuu doonaba ha ahaadee waxyaabaha hor yaalla waa waxyaabo adag waa midda ugu horreysa ee waddanku lacag ma daabicin muddo dheer soddon sano ku dhow haddaysan ka badnayn lacagtii hore way duugowday dhaqaalaha soomaaliya sidii hore ma aha oo maxaanku yidhahdaa badankiisa wuxuu gacanta ugu jiraa shirkado gaar loo leeyahay lacag lama soo daabicin waddanka deyn fara badan baa lagu leeyahay maxaad dhihi lahayd howlaha ugu horeeya ee muhiimka ah weeye ee hor yaalla qof kasta oo qabta jagada guddoomiyaha bankiga
saddex waxbaa muhiima in dhakso loo qabto waxayna ku xidhan tahay waxyaabo badan mid waxa weeye sidii laynooga cadfi lahaa deynkan eligible baan u nahay amba waan waa laynoo ogol yahay in laynaga cadfiyo wasaaradda maaliyadda iyo iyo governorkii hore banku si fiican bay u wadeen inuu arrintaa qofkii wale meeshaa qabtaabo hore uu sii wado oo la dedejiyo sidii loo samayn lahaa waxa ay nooga baahan yihiin i m f ta iyo wel banka iyo oo aan markaasi weydiisano in cadfi layna siiyo santa bilyan ee laynagu laynagu leeyahy taasi waa muhiim ta kale ee aada u muhiima waxa weeye waddankan in la keeno rag dhaqaalaha khaas ku ah takhasus oo dib usoo dhisa wixii loo baahnaa daytada iyo systemskii iyo sidii hore dhaqaalaha soomaaliya loogu wadi lahaa dad dad dhisa waata waxa weeyaan taan ka hadlayna mar dhaweyto waa human resourceka ta saddexaadna waxa weeye in laga shaqeeyo sidii qumaati iyadoo soomaalida mataqaanaa dowladda dhexe iyo dowladaha goboladuba ay isku raacsan yihiin sidii lacag cusub oo soomaaliya loo keeni lahaa iyo sidii loo bedeli lahaa hantida gacanta lagu hayo waa shaqo aada u weyn lacag badanna u baahan loona baahan yahay ilaa adigu waktiga la yidhaha short term to medium term in in hore loo wado